بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيinا محمد وعlى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحمه الله والتاaسع معنى الفعل أy كل لفظ يfهم منه معنى الفعل نحو hyهاaت المذنب من الله تعالى وتراaki ذنبا ونحو ma في الدuنيا راaxة نحو ينبغي للعاalم أn ykuna محamdيا خلqه wataasicu midka sagaalaad ee ka mida min alcawaamil allafdiya alqiyaasiya cawaamisha lafdiga ee qiyaasiga nooca sagaalaad ee ka mida waa macna alficli waa midka macnaha ficilka wata macna alficli waxyaabaha wata dhowrow sheikhu halkan ku sheegay waxaa ka mida ismu lficli waxyaabaha macna alficli wata waxaa ka mida ismu lficli ismu lficilka ismu ficli lmaadina waa jiraa ismu ficli lamr waa jiraa ismu ficli mudaaricna waa jiraa ismu ficli wuxuu u dhaqmaa sida ficilkii oo kale wuxuu sheikhu kulliku uu yiri ay kullu lafdin lafdi walba macna alficli wuu ku fasirayaa ay kullu lafdin lafdi walba oo yufhamu minhu laga fahmayo macna alficli macno ficil laga fahmayo macna alficli yacni macna alficli waxaa laga wadaa buu yihi lafdi walba oo macnaha ficilka laga fahmaayo naxwu hayhaata almudnibu min allahi tacaala hayhaata ficil ma aha laakiin waa ismu ficil waay waana ismu ficli lmaadi ficil maadi isimkiisii waay wuxuuna wataa macnaa alficil hayhaata waa bimacnaa bacuda waa fogaaday waay hayhaata waa bimacnaa bacuda waa fogaado waa dheeraaday hayhaata almudnibu ay bacuda almudnibu midka dembaabay wuxuu ka fogaado ka dheeraaday min allaahi tacaala ilaahay buu ka fogaaday hayhaata markaa waa bimacnaa bacuda waa ismu ficlismu ficli lmaadi almudnibu waa faacilkiisii way min allahi tacaala jaar majruurkaas min allah wuxuu ku tacalluqayaa hayhaata wa taraaki danban ayadana waa ismu ficli lmr wa taraaki ay utruk waay ka tag denban dembi ka tagoo ka fogow taraaki waa ismu ficil laakiin waa ismu ficli lamr oo waa bimacnaa utruk taraaki ismu ficil amarkan faacilkiisu waa damiir mustatira sidaa utruk faacilkeedu u noqonayo damiir mustatira taqdiirkiisa waa maxay waa anta denbanna waa mafcuulkii way taraaki denban dembi ka tag oo ka fogow ka dheerow wanaxw maa fi daa maa fi dunyaa adduunyada kuma sugna raaxatun raaxo adduunyadu wax raaxaa ma lahan maa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ma ahaanin raaxatun raaxo qofkii raaxo raadinaya adduunyo ka raadin maayo maxaa yeele adduunya daar raaxo ma ahan waa daaru ibtilaa'in wa imtixaan waa daar ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay in dadka lagu imtixaamo waa daar shaqo shaqo miyaa lagu nastaa shaqo mana lagu nasta mana lagu raaxaysto adduunyadu raaxaya nasiina ma lahan laakiin daarta raaxada waa daaruljanna oo ciddii adduunyada camalka ay ku qabanaysay ama acmaasha adduunyada ay ku sameynaysay ay ku guulaysato oo ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo meeshii ku raaxaysanaysay daartii jannada waa adduunyadu laakiin wax raaxaa ma laha qofkii raaxo ka raadiyana waa lu go-ayaa maa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ma ahaanin raaxatun raaxo fi dunyaa jaaro majruurkan faaciluu qaadanaa jaaro majruur tacalluq loo raadiyo ama mararka qaar khabar noqdo ayaa la maqli jira soo maaha mararka qaar laakiin waxaa jira jaaro majruur sida ficilka u shaqeynayo shuruuduu leeyahay shuruuddiisa hadda waxaa ka mid a nafyigan ka hormaraa ka mid a maa fi dunyaa soo nafyi kama horeeyo shuruudda uu ku shaqeynayo faacilka uu ku qaadanayo ayay ka mid tahay qawaacidul icraabkana arrinkaasi baab gooniya uu u sameeyey in sha allah meelahaas aan ugu tegi doonaa oo uga hadlaayo jaaru majruurka iyo darafka markii ay faacil qaadanayaan laakiin maadaama uu faacil qaadanayo min alcawaamil uu ka mid yahay waa min alcawaamil alqiyaasiya raaxatun waa faacilkii addunyaa fi dunyaa jaaru majruurkaas faacilkiisu raaxatun w maa fi dunyaa addunyada dhexdeeda ma ahaanin raaxatun raaxo ay laysa fi dunyaa raaxatun macnu lficli baa ku jira jaaru majruurkan ay laysa fi dunyaa addunyada dhexdeeda ma ahanin raaxatun raaxo wax raaxo oo addunya ku dhex sugan ma lahan ama laa yuujadu fi dunyaa raaxatun naxw yanbagii lilcaalimi caalimka waxaa ku laasima an yakuuna muxamadiyan khuluqu an yakuuna inuu noqdo muxamadiyan ay mansuuban mid loo tiiriyey ilaa muxamedin sala allahu caleyh wasalam nebi moxamed mid loo tiiriyey khuluquhu akhlaaqdiisa waxaa ku laasima caalimku inuu noqdo mid akhlaaqdiisa loo tiiriyo nebi moxamed sala allahu caley wasalam muxamadiyan ay mansuuban ilaa moxamed waa nisbaa ku jirta halkan waa tiirin loo tiirinayo rasuulka sala allahu caley wasalam nisbaa ku jirta walidaalika kelimadda mansuuban markii lasoo lagu fasiraayo waxaa waxaa tusinaya ya-da ku jirta muxamadiyan ya-daasi waxaa la yihahdaa yaa-u nisba waa ya-da wax loogu nisbeynayo oo cidda loo tiirinayo loogu tiirinayo muxamadiyan waa khabaru yakuunu an yakuuna isimkiina waa waa damiir mustatira an yakuuna huwa waa inuu noqdo caalimku muxamadiyan muxamadiyan waa khabarkii isla markaana muxamadiyan waa isim mansuuba yacni waa isim loo nisbeeyey almansuub midii saadka ahayd ma aha waa mid la nisbeeyo almansuub bisiin waa mid la nisbeeyo oo loo tiirinayo ilaa moxamed sala alla alay slam isimkan mansuubka ah sida hadda ka muuqatana waxaa waaye sida isimkii mafcuul waaye waa isim mafcuul uu ka dhigan yahay muxamadiyan ay mansuuban haddii la yidhaha waa mid la tiiriyey mansuub maxay noqonaysaa isim mafcuul waa isimka mafcuul muxuu qaataa yaa naaibulfaacil buu qaataa sida marka isimka mafcuul u dhaqmaya culimmadu markay kan ka hadlayaan waxay dhahaan waa al-ismu lmansuub asiguna waa camal falaa sida uu u camal falo al-ismu lmafcuul ayuu camal falaya khuluquhu naaibulfaacilkii waa khuluquhu waa naaibulfaacilkii muxamadiyan waa mid loo nisbeeyey khuluquhu akhlaaqdiisa loo nisbeeyey nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam waxaa la nisbeynaya marka waa akhlaaqdiisa oo loo nisbeynayo ila rasuul caleyhi salaatu wasalaam marka muxamadiyan marna waa khabar marna waa caamil ku camal falaya khuluquhu oo naaibulfaacil qaadanaya tusaalahani wuxuu u dambeeyey alcawaamil alqiyaasiya cawaamisha qiyaasiga sida sheikha uu noo sheegana alcawaamil qiyaasiya waa sagaal sagaalkii midda u dambeysay sagaalaad dhowr arrinuu hoos keenay ayada cinwaan guudu u sameeyey wuxuu yidhahda waa macna alficil waana kuu fasiro wuxuu ku yidhi waa lafdi walba oo laga fahmaayo macnaha ficilka wuu soo geliyey marka ama tusaalooyinka hadda uu noogu sheegay ismu ficli ilmaadi iyo ismu ficli ilamr iyo jaaru majruur faacil qaadanaya iyo isim mansuub ah oo naa'ibu faacil qaadanaya intuba maxay ka mid yihiin waxyaabaha ximbaarsan macna alficli macno ficila dhammaantood ku jira waxay iskugu jiraan kuwa faacil qaadanaya iyo midka u dambeeyuu yidhi wuxuu qaadanayaa naa'ibulfaacil sagaalkaasi marka waa alcawaamil alqiyaasiya alcawaamil alsamaaciya walqiyaasiya dhammaantoodna maxay isku yihiin alcawaamil allafdiya yaala ilaabin taqsiimaadka waa muhiim dhammaan waxay isku yihiin alcawaamil allafdiya qismigii marka alcawaamil allafdiya oo labada u kala baxayay samaaci iyo qiyaasi ayaa halkaa noogu dhammaaday waxaa u dambeeyey nooca qeybtan sagaalaad ayaa u dambeysay wuxuu yidhi alcawaamil almacnawiya cawaamisha macnawiga ah alcawaamil almacnawiya cawaamisha macnawiga walmacnawiyu macnawigu isnaani waa laba wey almacnawi haddii la yidhaha maxaa ku baxaya allafdi baa ku baxaya lafdiga waa soo marnay lafdigana waxaa loola jeeda waa soo marnayo waxa waaye waa kuwo lafdiga laftirkiisa inuu camal falo u shaqeeyo wa laakiin kuwa macnawiga taa waa ka duwan yihiin lama arkaayo wax shaqaynayo xagga macnaha weeye caamilnimadu laakiin caamil lafdiya oo la tilmaamayo oo la dhahayo caamilka lafdiga ayaa wax rafciyey ama wax nasbiyey ama wax jare ma laha kuwaas waxa la yihahda macnawi macnawigu marka ma badnaa waa laba keliya wey idan cawaamishu maxay u badan yihiin lafdiyay u badan yihiin cawaamisha lafdi bay u badan yihiin laakiin cawaamisha macnawiga laba keliya kusoo koobay alwalu midka hore raaficu lmubtada'i walkhabar buu yihi mubtadaha iyo khabarka midka rafciya wa warkan sheika raximah llahu tacaala la iskuma waafaqsana khaasatan markuu khabarka ku cadfay raaficu lmubtada'i caamilka macnawiga waa midka mubtadaha rafciya laakiin ma aha midka khabarka rafciya khabarka waxaa rafcinaya caamil macnawiya ma aha sida saxiixa waa caamil lafdiya walidaalika sheiku maadaama uu qabo waxaa khabarka rafcinaya inuu macnawi yahay halkan alcawaamil lafdiya alcawaamil lafdiya kumuusan soo sheegin khabarka mubtadaha rafcinayo muusan soo sheegin wuxuu uga reebana waxa waaye madhabkiisa wuxuu yahay labaduba caamilkooda inuu macnawi yahay mubtadaha caamilkiisana waa macnawi khabarka caamilkiisana wuxuu leeyahay waa macnawi qowlkaasi qowl laga fiican yaha wa mubtadaha caamilkiisu waa macnawi waa saxiix laakiin khabarka caamilkiisa mubtadaha waa markaad tidhahda zaydun qaa'imun qaa'iman waxa rafcinaya waa mubtadaha waa laakiin mubtadaha yaa rafciyey mubtadaha waa bilibtidaa oo caamilkiisu waa caamil macnawiya ma aha mid lafdiya oo markaad icraabaysa zaydun qaa'imun zaydun waxaad leedaha waa marfuucun bilibtidaa waa mubtada marfuuc bilibtidaa wax la yidhaahdo alibtidaa oo muuqanaya miyaa jira wax la ishaari kara miyaa jira oo ibtida la yihaahdo ma la ishaari karo wax la tilmaami kara ma macnawi haddaad maqasho waa maa laa yushaaru ilayhi waa waxaan far lagu taagi karin macnawi waa waxaan far lagu taagi karin oo aan la dhihi karin waa waxaa halkaa taagan waxa mar haddaad ishaari karta macnawi lama yidhaha xisi waaye lafdi waaye saasaa laga cabiraa haddiiba aada fartaadu qabanayso oo la ishaari karo laakiin waxa marba haddaan la ishaari karin waxaa la leeyahay shaygaani macno waaye ee ma ahan lafdi ama waa macna ee ma ahan cardi cardiga waxaa la yihahdaa asagana wixii muuqda oo la ishaari karo marka macnawi waa waxaan la tilmaami karin w walidaalika markaad tidhaahdo mubtaduhu waa marfuucun bilibtidaa haddii lagu yihahdo ibtiduhu aawey ma sheegi kartaa ma sheegi karti laakiin markii la yidhaahdo zaydun waa faacil oo ficilkiisa ku camal falay ficilka aawa haddii lagu yidhaahdo waa sheegi kartaa markaad tidhahdo qaama zaydun ficilka qaama waayaa leeda waa ishaaraysaa hadduu meel ku qoran yahana waa tilmaami kartaa laakiin waxa la yidhaha ibtidaahu meel ku qoran ama la ishaarayo oo la tilmaamayo ma jiro caamilka mar haddaan la tilmaami karin maxaa la yidhahdaa macnawi waay idan wuxuu ku leeyahay midka koowaad raaficu lmubtada-i mubtadaha midka rafcinaayo wa waa saxiix laakiin wal khabar cadfiga ah saxiix maaha khabarka waxaa rafciya mubtadaha waay naxwu muxamadun rasuulu llah muxamadun rasuulu llah muxamed sala allahu calayh wasalam rasuulu llaahi waa rasuulka ilaahay muxamadun waa mubtada waa marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih rasuulu waa khabarkii khabaru lmubtada waa marfuucun bilmubtada mubtadahuu ku rafcisan yahay wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih rasuulu waa mudaaf allahi waa mudaaf ilayhi muxamadun rasuulu llah suurat lfatxi su aayadda u danbeysaa ka bilaabata muxamadun rasuulu llah waa jumla taama waa jumlo dhammaystiran waa hadal faa-iido lahood ku aamusi karto maxaa yeele waxaa laguu sheegay inuu muxamed yahay rasuulka ilaahay inuu yahay nebiga caleyh isalaatu wasalaam soo hadal dhammaystiran maaha moxamed waa rasuulka ilaahay war dhammaystiran waa wahaani midka labaad oo ka mid a cawaamisha macnawiga ah raaficu lficli lmudaaric ficilka mudaaric midka rafcinaya w ficilka mudaaric midka rafcinaya waa caamil macnawiya ma ahan caamil lafdiya waxaan hore usoo marnay ficilka mudaaric asal ahaan inuu marfuuc yahay xataa yadkhula calayhi naasibun aw jaasim ilaa uu galo naasib nasbiya oo rafcadii ka soo saara ama jaazim jasmiye oo ka soo saara rafcadi labadaa haddaysan imaanin asalkii uu ku baaqi yahay asalkuna waa inuu marfuuc yahay asalkan markaan leenaha asalku ku baaqi yaho waa marfuuc yaa rafcadan u keenay rafcadu wuxuu ku helay waa litajarudihi can الnaasib wاljaazim waaba inuu ka dhartiran yahay naasib iyo jaazim hadduu naasib waayo jaazimna uu waayo ayada laftirkeedaaba rafcada keenaysa tajarud wax la yidhaahdo la tilmaami kara ma jira ya idan tajarud waa caamil macnawiya waay waa caamil macnawiya ma ahan mid lafdiya walidaalika markaad icraabayso waxaa leedahay waa marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazim litajarudihi laamta litajarudihi ku jirta waa maxay laamu tacliil waay waxaad cilaynaysaa sababtuu marfuucu yahay wuxuu marfuucu yahay litajarudihi ka dhirnaant yani ka dharnaantihiisa uu ka dhartiran yahay inuu ka dhartiran yahay awgeed can الnaasibi mid nasbiya wاljaazimi iyo mid jasmiya dhartirnaantaas awgeed ayuu marfuuc la yahay dhartirnaantuna wax muuqda ma ah waa caamil macnawiya naxwu yarxamu اllahu taa'iba yarxamu llaahu allaha u alla subxaanahu wa tacaala waa u naxariisanayaa attaa'iba midka toobad keena yarxamu llaahu alla waa u naxariisanayaa attaa'iba midka toobad keena dunuubta ka toobad keena yarxamu waa ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazim wa calaamatu rafcihi waa damatun ظaahiratun fi aakhirih allaahu waa faacilkii waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirih attaa'iba waa mafcuulu bihi waa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fi aakhirih idan yarxamu yakfiru yadhabu waxay la godan yihiin dhammaantood waa litajarud litajarudi can annaasib waljaazim inuu naasib iyo jaazim ka dhertiranya asalka ficilka mudaaricna waa sidaas ficil mudaaric waxaa ka fiirinaysaa inuu naasib galay iyo inuu jaazim galay haddaad labadaba ka weyso god labadaba haddaad ka weyso rafci ha uga tashanin nasba hana uga tashanin jasma maxaa yeelay nasba iyo jasmadu iskama yimaadaan cawaamila keenta cawaamisha keenta ma soo marnay yaa halkaanaan kusoo marnay cawaamiluljasmi waa soo marnay kelimaadka jasmada keena kalim kalim kelimaadka ficilka mudaaric jasmiya kuwa nasbiya intaba soo marnay kuwaasi cawaamisha ah ee mudaarica galaya ee haddii u naasib yahana naas mansuub ka dhigaya hadduu jaazim yahana majzuum ka dhigaya haddii laga waayo marfuucu baaqi ku yahay marfuucu baaqi ku noqonaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi laba ficilo mudaarica hadda intaan ku jirta ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi laa yakfiru ficilka mudaaric hadda waa marfuuc laadaani ma waysan ka mid ahayn kuwii wax jasmin jiray ya haye haye cabdullahi ya laamtaan laad laadaan a laadaanu naafiya waay laada naafiyadan waa soo marna ficilka mudaaric ma jasmiso wax camala kuma qabato laadu hadday naafiye tahay mudaaricaad ka garane hadday ficilka mudaaric gasho waxaad ku garanaysaa waxba kama qaado xagga icraabta wax koguma soo kordhinayso asalkiisuu joogayaa waxa keliya wax faa'iideynaysa xagga macnaha wa macnaha waxay tusinaysaa nafyi iyo diidmo amaa lafdiga waxba kusoo kordhin maysa xagga icraabta ayadu shaqo kuma lahan mudaarica mana rafciso mana nasbiso mana jasmiso waxba kuma qabato laakiin hadday ahaan lahayd laadaani naahiya mudaaric maxay ku samayn lahayd waa jasmi lahayd waa jasmi lahayd idan midaani laadii naafiyada ahayd waa ina allaha laa yakfiru alla ma dhaafo an yushraka yushraka hadda waa la nasbiyey laakiin maxaa nasbahan keena ma iska yimi maxaa ku jira an baa ku jirto ka mida nawaasibtii waxyaabay ficilka mudaaric nasbinayay ka mid tahay idan antaana waxay keentay inay rafcadii meesha ka tagto nasbana ay timaado marka saas waa in loo fahamsanya mudaarica asal ahaan waa inuu marfuuc yahay haddaad aragta mudaaric rafca ka baxay sababaa ka saartay sababta ka saarta raadi ma naasiba mase waa jaazim ilaa asalkiibuu baaqi ku noqonaya shiiku labadaas wuxuu kusoo koobay alcawaamil almacnawiya laakiin waxaa jira kuwo kaloo la isku khilaafsan yahay caamilkiisu ma macnawiba mase ma ahan waa soo marnayo mudaafi ilayhiga caamilkiisu waa tii la isku haysta sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu geliyey cawaamishii lafdiga ahayd ayuu geliyey wuxuu yidhahda mudaaf ilayhiga waxaa ku camal falaya oo caamilkiisa ah almudaaf mudaafka ku camal falaya waxa jaraya ee hoos dhigaya mudaafka waayo laakiin ajruumiyaha saaxib alajruumiya asiga muxuu qabaa idaafada inay tahay waxa wax jaraysa haddii la yidhaahdo idaafaa jaraysa mudaaf ilayhiga caamilku macnawi waayo halkaanuu saddex ku noqonaya caamilku markaa macnawi buu noqonaya halkaanuna saddex ku noqonaya meesha shiiku laba ka dhigay sababtoo ah wax la yidhaahdo alidaafa oo la taaban karo oo muuqda miyaa jira ya markaad tidhaahdid sida hadda maalan tusaalihii tusaalooyinka sheik halkan ku sheegay qaaraa mudaaf ilayhi ku jiray muxammadun rasuulullah kelimada a rasuulullah waa mudaafi mudaaf ilayhi waay waxay qabaan marka ajru saaxib alajruumiyaha iyo guud ahaan as kuufiyiinta reer kuufa waxay qabaan rasuulu iyo allaahi tiirinta isku tiirinta labada la isku tiiriyey inuu yahay caamilku idaafadu waa tiirin waa tiirintaasi la isku tiiriyey ayaaba waxay yidhahdeen caamilkii ah wax tiirin la yidhaahdo oo la tilmaami karo oo muuqo karo ma jiraan caamilku markaas muxuu noqonayaa macnow buu noqonaya laakiin haddaan idhaahno rasuulullah jaarma jaaru yani lafduljalaalahan oo mudaaf ilayhiga waa majruur bilmudaaf haddaan idhaahno macnaheedu waxa waaye rasuulu rasuulullah lafduljalaalhaasi waxaa hoos dhigay kelimadda rasuula hoos dhigtay kelimadda rasuulna waa mudaaf caamilku markaa muxuu noqonayaa waa caamil lafdiya shiiquna qismigii lafdigii buu kusoo daray qismiga lafdiga kusoo daran kusoo marnay intaasi waxaa uu sheiku uga gudbay raxmatullaahi calayh alcawaamil kitaabku waxaan sheegay inuu saddex qaybood ka kooban yahay alcawaamil iyo almacmuul iyo alicraab walcamal saddexdaas baabuu ka kooban yahay soo ma albaab alawal waa dhammaaday albaab alawal waa alcawaamil ayadoo laba loo kala qaadaya cawaamisha lafdiya macnawiya lafdiyadii laba u kala qaaday samaaciya qiyaasiya macnawigii asiga wuxuu kusoo koobay laba keliya inuu yahay labaduu kusoo koobayna waxaa waaye mubtadaha midka rafcinaya iyo khabarkana waa ku dara laakiin sida saxiixa mubtada uu ku kooban yahay iyo mudaarica midka rafcinaya oo ah tajarud can annaasib waljaasim labadaas keliya wuxuu yidhahda cawaamisha macnawiga ah waxaa noo dhimay marka waa laba baab baabkii macmuulaadka oo ku xiga baabkan iyo baab alcamal walicraab baabkii hore markaa alla soo muraajiceeyo muraajacada ha loo badiyo baabkaa hore ha la koobo cawaamisha inaad koobtaan waa muhiim sababtaan kitaabkaan u daraaseynaynana waa intaas in la ogaado wixii cawaamila inaad ogaato wixii lafdiya inaad ogaato wixii macnawiya maxaa yeelay cawaamishu ka bixi maayaan waxyaabahan hadhowti marka kitaabada kale aada u tagto ama amhilo iyo tusaalooyinku soo wajahaan waa inaad fahmi karto caamil iyo macmuul waxa ay kale yihiin midka caamilkae shaqaynaya iyo midka macmuulkae lagu shaqeeyey waa inay ku kala soocan yihiin adigoo maraaya qawaaciddan culimmadu ay sheegeen hadda maxaa yeelay xaqiiqatan hadda waa taqsiim iyo qaybin kooban wixii o dhanaa lagu soo aruushay waxyaabahan hadda uu sheiku sheegay in badan oo ka mid a ajrumi iyo waxaan kusoo aragnay cimriyadii labadoo kusoo aragnay laakiin muxuu uga duwan yahay kuwii hore wuxuu uga duwan yahay hal meeluu kusoo aruuriyey kuwii horena kuuma aruursanayn midba meelaad kusoo maraysa midba meelaad kusoo arkaysa cilmiguna markii meel lagu aruuriyo masaa-ishiisa la qaybiyo oo qaybuhu u qeybsan yahay loo qaybiyo waxay yihahdeen culimmadu waa nisfulcilmi cilmiga barkiisuu helo qofka wuxuu markay isku dhex yaacsan yihiin iyo markay kala go-go-an yihiin waa kala faa'iido badan yihiin waxaa dhici karta markay isku daran yihiin qofku inuusan ku baraarugin oo hadda haddii lagu yidhahdo cawaamisha tiri wax badanaad tiri kartaan soo maaha laakiin haddii ajruumiga keliya ee cimriyada lagu kaaftoomo ma kasoo dhex saari kartid in badan waxaa laga yaabaa dhowr xaba inaad sheegto inta badanna aadan aqoon oo aadan ku baraarugin markii lasoo maraayo hadda laakiin goonihii kugu go-an yihi marka albaab alawal waa in la xifdiyo xifdi macnaha aada xasuusan kartaan cawaamishaasi markaad meel ku aragtaan muraajacadana aada u badisaan insha allah wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin